xisbigan waxaa soo maray loolan siyaasadeed buu galay waa xisbiyadu waa loolamaan dhexdooda marka looloolamaan xajiin baa ka dhalata xanaf baa ka dhalata waxaa loo baahan yahay in xisbigii xanaftii laga saaro la isla doonto oo nin waliba reconciliation iyo dib heshan dhinaciisa ka soo qaa qoladiina xukuumaddaana dee xil dheerada ay saareen intiinana waxay de intii madaxweynaha taageeraysa anaga iga soo horjeeday dee waa naga adkaatee mahadsanidadna maydaan odhan qoladiina xukuumadda weliba waa sii cadhonaysaan iyagiina xukuumadda odaga ku waxaa la doonayaa xisbiga inaad doontaan oo dadkii isu ururisaan oo inu heshiisaan xisbiga dhexdiisa a gallo si xisbigan uu halka uga dhaqaaqo intaan idin haya waa intaa raggii kale saasaan kaga wakiilahay nin waliba waa kulmiye nin waliba kulmiye guushiis doonayaa kulmiye hagagaa la doonayaa waxaa idinka rabaa dee raggiina xukuumaddii xisbigu wuxuu dhalada idinka haya dowladnimadiina idinka haya executivekina haya madaxweyne intiina idinka doorta dadkii xilka weyn idinku idsaaraya inaa xisbiga isla raadsaan waa mahadsantii السلام عليكم